bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu tiro kulan waxaa ka mid ah maamulka hirshabeelle oo weerar afka ah ku qaaday dadka kasoo horjeeda maamulkooda maareeyaha dekeda muqdisho oo dekeda kusoo dhoweeyay ganacsada soomaaliyeed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ka qayb galay kulan dabheshiisiin ee nabadeen ah ciidamada jubbalandna oo burburiyay fariisamo al-shabaab ay ku lahaayeen jubbada hoose warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan konton iyo afar ruux oo ku dhimatay dhismo dumay xilli ay badankooda salaad ay ku jireen
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dor koran markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan maamulka hirshabeelle ayaa weerara afka ah ku qaaday dadka kasoo horjeeda maamulkooda cabdinaasir maxamed ayaana faahfaahinaya madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaaw xuseen oo ka hadlayay munaasabad lagu xuseeyey maamulka hirshabeelle oo xalay ka dhacday magaalada jowhar ayaa shaaca ka qaaday in laga soo gudbiyey xilligii qoriga caaladiisa lagu raadin jiray siyaasadda dalka islamarkaana dadka arrinkaas ku horan ay haddii hub aruursi ay ku jiraan ay tahay in ay la dagaalamaan maleeshiyaadka ururka al-shabaab uu sheegay in deegaano iyo degmooyin dib ugu soo laabteen ayna gacanta ku dhigeen loona baahan yahay in hubkaas siyaasiyiinta urursanaya ee qoriga caaradiisa wax ku raadinaya ay tahay in shabaabku ay ku wajahaan haddii kalena aysan wax soconaynin almaan waxaan arkayay niman dhallinyaraah ee dhahayo war qoryaan qaada aan gadannay xukunaana ku rabnaa dalka soomaaliya waa ka tegay xukun in lagu jiriyo qoray soddon iyo dhowr sano kadib ninkii qoray inya gado dhahayo xukunaan ku rabaa waxaan u malaynaha inuu nin kadib dhashay xaaladihii dalka ka dhacay iyo sooyaalkii nimaan ogeyn inuu yahan u malaynaa kadib dhashay ama kadib garaadsaday waxaanse leeahay haddaad adigu mar dhow garaadsatay dadka wax badan og wax ka weydii dalka soomaaliya sidee wax looga helaa dalka soomaaliya siyaasad deggan iyo farsamaa wax looga helaa cid kasto ee damac siyaasiga ku jiro oo ummaddan hirshabeellah waa dastuuri shaqsi kasta ee reer hirshabeellah xaq wuxuu leeyahay inuu la doorto iyo inuu wax doorto xaq u leeyahay waan soo dhowaynaynaa raalliyaana ka nahay laakiin damaca eh qorayaan gatay ninkii qora gatay deegaano badanee cadowga soo galay degmooyin badanee cadowga heestaa hal tuuloo ka mid ah ku xureeyo intaasaan leenahay hadday run tahay in wax la qabto haddii la rabo haddaysan ahayn dalkaanu waa ka soo gudubiyey xilligii lagu jirinaayey qoray xukun lagu jirinaayey waxaan leeahay ninka hadda qoray ku jirihaya xukun ku soco jidkaasu jid ceel biyo la taga maahana waa ka orbegay haddii la raalli ka noqdo dhinaca kale wuxuu dignin adag u diray dhalinyaro uu sheegay inay ku cusub yihiin baraha bulshada kuwaas oo ila kala duwana u jeeda maamulka uu madaxweynaha ka yahay isagoo sheegay in hirshabeelle dhaliili karo islamarkaana loo baahan yahay in horumarkeeda lasoo bandhigo dhaliyaasha eleedaan lasoo gudbiyo balse siyaabooyin kala duwan in madaxda loo aflagaya haddii ay tahay arrin aan marnaba la aqbali karina maalmahan waxaan arkayay ilmo dhallinyaraha ku cusub baraha bulshada ee hirshabeelle maxaa ka jiro marna amni ka hadlaayo marna horumar amniga hirshabeelle waa waxaad indhihiinna ku aragtiin ee saacaddan lagu xafladayhayo ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa ciidamada qalabka sido qaybahooda kala duwan iyo bulshadaa iska kaashaday amnigu marka waa sidaad arkaysiin lagu xafladayhayo iidoon wax welwala la qabin allah ayaan uga mahad celinaynaa intaas ogaada horumarka haddii la yidhaahna waxaad idinku aragteen ama bulshadu ay markhaati ka tahay ayaa ka socdo waxaan leeahay marka dhallinyaradaas imaada ee xaqiiqda ka jirta hirshabeelle ay aragtiin kadib bulshada u tabiya laakiin nin siyaasiihe dhamac ku jiro si qaldanna wax u raadihayo aragti u idiin dhiibay bulshada ha ka gedine dhabta waxa ah iyo timaadiin gudbiya annagana raalliyaan ka nahay wax kastee hirshabeelle ka jiro hadday horumar tahay iyo hadday amni tahay iyo hadday wax qaldan tahay intaba in la gudbiyo annaga raalliyaan ka nahay kalsooni badanaan ku qabnaa bulshada hirshabeelle hadday amni tahay iyo hadday horumar tahayba go'aanay qaadatay geediyay gashay geedigaasna waa hubaa meel barwaaqo u tegi doona haddii la raalli ka noqdo siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda hogaaminta madaxweynaha hirshabeelle ayaa ku dhaliilaha in madaxweynaha uu fadhi noqday islamarkaana aan wax horumara u gaarsiinin maamulkaasi maareeyaha dekeda muqdisho ayaa soo dhoweeyey ganacsi soomaaliyeed oo dhowaan muqdisho ugu qayb galay shirka iskaashiga ganacsiga maalgashiga ee soomaaliya iyo maraykanka yunis duraan ayaa muqdisho kasoo diray maareeyaha dekeda muqdisho mudane danjiri maxamed cali nuur amiiriko ayaa maanta dekeda weyn ee muqdisho kusoo dhoweeyey ganacsato soomaaliyeed oo dhowaan muqdisho uga qayb galay shirka iskaashiga ganacsiga maalgashiga ee soomaaliya iyo maraykanka ganacsatadan soomaaliyeed ee soo booqatay dekeda muqdisho ayaa ka kala socday dekeda garacdi sidoo kale maraykanka kuwaasoo kormeer socdaa ku sameeyey qeybaha kala duwan ee dekedda caasimadda xilligaas oo ay ka socotay shaqo baaxad leh oo loogu adeegayay ummadda soomaaliyeed iyagoo bogaadiyey horumarka muuqda ee ka jira dekedda magaalada muqdisho ugu horeyn maarayaha dekedda muqdisho mudane danjir maxamed cali nuur amiiriko ayaa sheegay inay ka go-an tahay tallaabo kasta oo lagu horumarinayo sidii dekedda muqdisho ay u noqon lahayd midda ugu wanaagsan afrika maanta ay nagu soo booqdeen nagu soo booqateen walaalahay ka kala yimid maraykanka iyo waddan gudihiisa garaacad kaakacaya boosaaso sharaf ay tahay ku soo dhowaada waxaad maqli jirteen xabiibi kamtud aan dhihi jiray anigu waxaan idin leeyahay walaalayaal imaada walaalayaal kaalaya muqdisho imaada soomaaliya imaada waddankii wuu nabdoonaaday waxaa ka socda ganacsi fara badan ganacsi xoog leh aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in ganacsatada soomaaliyeed oo ku nool waddanka maraykanka ay xamar yimaadaan ganacsadii kale oo waddanka gudihiisa ganacsada igana ay ka qayb galaan shirkan la socday laba maalmood socday waan ku faraxsanahay saa arkaysaan dekedda muqdisho way filaysaa soo sheegay daainta maxamed sheegana bishii hore waxaan naqanay dekedda ugu wanaagsan east africa africa waxaan naqanay tii afraad insha tacala waxaan rajaynaynaa inaan sii fiicnaano marka soo dhawaada mar kale maninka maninkiina waa qaar ka mid ah ganacsatadan soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in shaqo wanaagsan laga qabtay dekedda ayna ku faraxsan yihiin waxqabadka maanta ay indhahooda ku soo arkeen bismillahi raxmaan raxiim farxad weyn bay noo tahay inaan soo booqanay maanta dekedda muqdisho annaga oo ka nimid maraykanka oo maad aragtay ka qayb gelaynay shir maraykanka iyo soomaaliya ganacsigooda iyo siday wax isu dhaafsan lahaayeen lagaga wada hadlayay oo laba cisho ka socday magaalada muqdisho wafdi ballaaran oo soomaali ah baa la socday iyo sidoo kale kambaniye maraykan ah waxaana soo diyaarisay safaaradda maraykanka safaaradda soomaalida ee maraykanka oo shaqo weyn ka qabatay sidii ay u samayn lahayd sidii wax loo kala faa'iidi lahaa ama loo xoojin lahaa strategic partnership oo u dhexeeya soomaalida soomaaliya iyo iyo maraykanka farxad bay noo tahay in ambasador america uu nagu soo dhoweeyey dekeddan ay shaqada weyn ka socota oo runtii dadka soomaalida macno weyn ugu fadhida oo il dhaqaale oo weynna u ah waxaana ku faraxsannahay inay dekeddu sanadkan ay noqotay kaalinta koobaad east africa oo dhan bariga africa oo dhan berberana ay kaalinta labaad noqotay waxyaabahaasna waxay tusaale u yihiin un soomaalidu waxay gacanta ku dhigaan sida degdega ay uga midho keen uga midho dhalinayd maanta dekedda sidan bay u ekan tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynayaashii isu soo bedbedelay halkan soo gaarsiiyey ugu dambeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dekedda garacad oo ay joogaan mas-uuliyiintii garacad waxaan ku faraxsanahay damiirka soomaalinimo waxaan rabaa inaan ogeysiiyo ummadda soomaaliyeed inay war xum ay iska dhaafaan waa arkaysiin garacadaa joogta waa arkaysin annagaa maraykan ka imaanay soomaali waxay ku wanaagsan tahay inay waxay iyada haysato ay isku darsato waxaa sharaf noo ah inaan soo booqana dekeddii weyneed ee muqdisho oo nagu soo dhoweeyey ambassador maareeye maxamed cali americo aad baan ugu farxsanaad baan ugu mahad celinaynaa soolku noo sameeyey dekeddaan aragnay iyo waxa lagu soo kordhiyey safarka safarkii iiga horreeyey iyo hadda waxaad moodaa isbeddel badan baa ka muuqda runtii welina wuu ku socdaa isbeddelkaasoo dekedda wax badan baa lagu kordhinayaa lagu soo siyaadinayaa maasha allah aad baan ugu mahad celinayaa dekedda garacad iyo dekedda muqdishona waa deked laba dekedood oo soomaali ay wada leeyihiin oo masaano ah aad baan ugu farxsanay maanta inaan imaadno dekedda waana ka mahad celinaynaa raxmatullahi wabarakaatu magacayga waa nasra maxamed maanta i'm very happy to be here at the muqdisho port with not only adeer an uncle and his excellency ambassador america inaan maanta la joogno thank you for wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka qayb galay kulan dib u heshiisiin nabadeen ah oo loo qabtay qaybo ka mid ah bulshada magaalada baydhabo siraaj isaaq ayaa baydhabo kasoo diray guddiga dib u heshiisiinta iyo orodhaxdinta mid ka mid a beelaha dega koonfur galbeed soomaaliya oo bilihii ugu dambeeyey ku howlanaa soo afjaridda khilaafyo iyo kala aragti duunaan ka dhexaysay bulshada ayaa soo bandhigay waxqabadkooda ku aadan howlihii dib u heshiisiineed ee ay ka wadeen magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo bardaale guddiga ayaa waxay sheegeen in howlo fara badan ay usoo qabsoomeen islamarkaasina inta harsan maalmaha ugu dambeeya ee soo socda ay soo gebagabeen doonaan guddiga ayaa waxqabadkooda kusoo bandhigay goob fagaara oo ay kasoo qeyb galeen siyaasiyiin uu horkacayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed waa kuwan qaar ka mid ah xubnaha guddiga oo ka warbixinaya waxyaabihii uu qarsoomay walifadayha inimayle raa'is geeka unasansiina wali unaha qobani wali oo mayle raa'inin dhiman weli si un walan wedi doonna si un walweelo doon in unasansiin shacabdii aw kormaray hadaayi wali aha unub wal hanin kubani dadka walyaabo badan hanuun fasiraayan guddigii bahohaay idoo jookinagidoo haayan dadka bershey wali lukiyaaba ini dan ankajarta ama ninkajarneeb saasfadaayan marka hadiiba cudur dhii oo dhib dhii aafa dhiida wala unatan haysada oo kale ya dadka gobsade marka wali fadeeha ini hadalka san boqol goora sheegi hadalka san la jeedii lisaanka waliba baku dhawaajay meel rawisha cabdi maka nagadow ini walsan dadka lan sheega iyo jeelada fadni lagana fogaado war xumata shil la geeyey social media fadhi ku dirirada been abuurka kuwaasoo cuqdad iyo kala dheere kala dheer kala dheereen ku abuuray bulshada dhexdeeda ciddii lagu helaana waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah iyadoo loo kaashanayo hay-adaha amniga heer maamul goboleed iyo federaal sidoo kale guddiga wuxuu ka digayaa in shaksi ama koox wata magaca beesha laysaan aysan dhigan karin jidgooyo sharci darro ah ciddii lagu helaana lagu qaadayo wixii shareecada islaamka ay ka qabto iyo sharciga dawligaba sidoo kale guddiga wuxuu ka digayaa in koox ama shaksi uusan arrimo siyaasadeed oo hubaysan uusan magaca beesha ku mateli karin ciddii u kacdaana si wada jir meesh meel beesha uga soo wada jeesan doonto iyadoo laka la kaashanayo nidaamka dawliga ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdulaahi xaaji xasan ayaa si gaara ugu mahadceliyey guddigan oo uu sheegay in waxa aada u tiro badan oo maanta lagu faani karo ay ka qabteen deegaanada koonfur galbeed soomaaliya leysaanmadowgeek inta geeka hadee leysaan balodkan rooge war ogaha laakiin dadyada ya rooge hadda fadhigon intii nooma qomna maleeg ama tabarley tabarley koy waayan maya geeka midna madowga jadaalka iyo soo biyan layn geeka digdayna manijara kulligaana diyaara in ana xukuumadii intii nooka jarteen haa horteen fadhiyaan ahaa intun unoona garab yoo lay sulanayna isina noo warqabtaan hatana sila in garab sulanaadana maana ku heraana ilaahay idin sheey walaala helnay shalay hoon is haysanay gudaagan isku qabsadaanay walaalahan engulmadoo helnay intuu hana deersiyey geeka wanaagon iyo heshaanay ciidamada jubbaland ayaa burburiyey furaysama al-shabaab ay ku lahaayeen jubbada hoose maxamed soomane ayaana faahfaahinaya warar dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgalla ciidamada daraawiishta ee dowladgoboleedka jubbaland saacadihii ugu dambeeyey ay ka sameeyeen deegaano iyo dawooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaas oo ay ka saareen xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa ciidanka daraawiishta dowladgoboleedka jubbaland gaar ahaan guutada labaad ayaa howlgallo ballaaran waxay ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo bibi iyo deegaano kale kuwaas oo ka mid ah kaymaha howdka ah ee al-shabaab ay ku dhumalaysanayaan ee ku yaallo gobolka jubbada hoose deegaanadan oo dhammaantood hoostaga deegaanka lagu magacaabo dhasheeg waamo ayaa ah dhul hood ah oo ay biyuhu ay fadhiyaan taas oo sababtay in al-shabaab ay isku dayaan in halkaas ay ku dhuutaan balse ciidamada daraaweeshta ee dowlad goboleedka jubbaland oo saacadihii ugu dambeeya howlgallo ballaaran aaggaas ka sameeyey ayaa ku guulaystay in xubnihii ka tirsan al-shabaab ee halkaa ku dhumalaysanayay inay ka saaraan howlgalka oo ay fuliyeen ciidanka daraawiishta jubbaland ayaa waxaa lagu burburiyey goobo al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayeen iyada oo lagu guulaystay in laga sifeeyo godod iyo meelo ay gabaad ay ka dhiganayeen si kastaba howlgalkan ay sameeyeen ciidamada daraawiishta dowladgoboleedka jubbaland ayaa imaanaya iyadoo marar badan al-shabaabka ku sugan gobolada jubbooyinka ay weeraro kala kulmeen ciidanka daraawiishta jubbaland iyo sidoo kaleeta ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan gobolka jubbada hoose halkaad naga dhegeysanaysaana waa reediyo hujawhar markana warka caalamka sidaa wararku ay sheegayaan tirada dad ku dhintay burburka dhismo iskuula oo ka dhaca indonesia ayaa gaaraya konton iyo afar ruux sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta waxaana weli socdaa gurmata lagu baada guwaya in ka badan saddex iyo toban ruux oo weli lala yahay boqolaalo arday badankooda hulil ay yihiin ayaa ku tukanayay masaajidka loo yaqaano alqusni oo ku yaala iskoolka kuwaasoo ah kuwa islaam ah oo ku yaala bariga gobolka jaafo xilliguu dhismaha burburay dhismaha dume ayaa ahaa meel uu dhismo ku socday hay-adda maareynta masiibooyinka indonesia ayaa sheegtay in tani ay tahay masiibadii ugu xumeyd ee dalka ka dhacda sanadkan dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaaray waa anaga intaa ciddo warkayga seegana wax dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook kuleenahay oreyda jowhar oo anigoo cabdiqaadir maxamed iyo maana sidaas iyo nabadgeliyo